deegaanada puntland waxaa maanta ka bilowday imtixaanaadka fasalada sideedaad iyo labiyo tobanaad oo ay u fadhiisteen lix toban kun iyo shan boqol oo arday kaasoo ka dhacaya ilaa iyo boqol iyo soddon iyo laba xarumood oo deegaanada puntland ah nuux muuse birjeeb ayaa imtixaanaadka ka horeystay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada puntland maxamed cali faarax bismillahi raxmaan raxiim nuux muuse birjeeb aad baa u mahadsan tahay adiga iyo howlwadanada v o a waa idinka mahad celinaya imtixaanka shahaadiga ah ee puntland sanadkan waxaanu lasoo daalaadhacaynay muddo iyadoo ay sababtay xanuunkii caalamiga ahaa ee adduunka o dhan saameynta ku yeeshay ee coronavirus kaasoo sababay in iskuuladii ay xirmaan in ardaydu ay kala tagto in macalimiinta iyo ardayda ay kala fogaadaan inay dhibaatooyin badan uu abuuray weliba casharadii iyo manaahijkii oo aan dhammaanin inuu yimi sidaa laaligeed ardadaasuna ay diyaar u ahayd labayo toban sana soo dheganaysay qaybtood qaybtood sideed sana soo dheganaysay oo ay diyaar u ahaayeen inay galaan imtixaan kii ugu dambeeyey oo ay kaga qalinjibinayeen heerka ay joogaan ama ha ahaadeen grade two alif ama ha ahaadeen grade eight taasi marka waxay na tustay inaanu samayno barnaamij la yidhahdo muuqaal aragtiya baahiyaha fog oo aan ugu talagalnay oo aan marka xoog ku saarnay ardayda grade eight ka ah iyo ardayda grade two alifka ah kuwaasoo casharada si online loo siinayay oo ay ka helayeen meelo kala duwan iyo tviyadii caalamiga ahaa iyo muxuu ahaa ababkii iyo youtubeyadii iyagoo aan islahayn kuga fargareeya inaad noqotaan macalinkii marka gurigooda loo geeyey waalidka wuxuu ahaa mas-uul intaa kabacdi marka waxaanu muddo aan la soo rafanaynay iyadoo aan ilaalinayno badqabka iyo caafimaadka ardayda hadba xaaladda caafimaad ee cudurkani iyo siduu u socdo iyo faafitaankiisu annagoo eegayna ayaanu xilligan kusoo beegnay imtixaan inaan qaadno iyadoo aan isleenahay waa waqti ugu habboonaa oo la qaadi karay maadaama xanuunku hadda hoos soo dhacay taas marka waxay keentay inaanu imtixaankii qaadno annagoo adeegsanayna duruufihii hore oo duruufo ka duwan annagoo adeegsanayna oo aan samaynayno duruufo ka duwan annagoo samaynayna oo ka duwan annagoo samaynayna ayaa arrintaas kor loo qaaday arrintaasi waxaan samaynay arrintaas waxaan samaynay runtii waxay naga soo gaaray howlo badan oo waqti badan baan gelinay santarada sanadkan aan isticmaalaynay oo aan islahayn imtixaanka laga qaadayo waxay ahaa ilaa boqol iyo toban ilaa boqol iyo toban santar laakiin duruufta coronavirus waxay keentay in aanu xarumaha imtixaanka lagu galaayo aanu boqol iyo soddon iyo laba xarumood ka dhigno sababtu maxay tahay waxaa la sameeyey ardaydii waa la kala fogeynayaa laba mitir baa la isu jirsiinayaa fasalada tirada ardayda gelaysa waa la yareeyey waqti badan baa la geliyey macalimiintii ka qayb qaadanaysay waa la badiyey halwadeenadu waxay ahaayeen ilaa lix boqol halwadeen inay ka shaqeeyaan haddana waxaan marsiinaynaa halwadeen imtixaan ka shaqeynaya kun iyo boqol iyo konton halwadeen baa ka shaqeynaysa imtixaanka tiradaas waxaa saa u badiyey markaa gaarsiiyey waa xanuunka oo xarumihii loo badiyey badqabka ardada si loo ilaaliyo agabkii coronaviruska laisaga ilaalinayey ayaanu geynay xarumaha ardada waxaa lagu baarayey qandhadooda la baarayey iridda horaa lagu baarayey kabacdina waxaa loo qaybinayey face maskiski waxaa loo sameynayay farxalkii waxyaabahaasoo dhan baan aanu ka baarandegaynay oo aanu ku qiimaynay ardada lix iyo toban kun iyo shan boqol arday wax dhayalsiya maaha oo arday ah oo meel laisugu keenayo iyo kun iyo in ka badan laba boqol oo howlwadeena imtixaana waa howl aada u weyn weeye
agasim waxyaabaha kaloo aad kale isku weydiinayo waxay tahay inkastoo cudurkii corona uu jiro haddana in waktigii aada soo koobteen ardaygii dugsiga dhexoo kale aad tirahdeen laba maalin ardaygii dugsiga salaada ka baxaya aad tirahdeen afar cisho oo aada moodid inaad aada usoo koobteen maadooyinkan ay aada u badan yihiin marka ardayga sidee ugu suura gelaysaa in maaragtay imtixaankaasi si sahlan uu ku galo iyadoo waqtigu aada u yariyo nuuxow waxaanu haysanaa toddobiyo toban sano sideed toban sano oo khibrad ah oo diyaarin imtixaana imtixaankani wuxuu la jaan qaadayaa dhibaatooyinka dhacay oo dhan oo uu ka mid yahay xanuunkan coronaviruska uu ka yahay imtixaankani wuxuu qiimeyn ku samaynayaa ardayda iyo wacyiga jira hadda imtixaankani wuxuu la jaan qaadayaa in muxuu ahaa ardaygu uu maskaxdiisa oo degan uu ka bixi karo ilaa saaka waxaan ku wareegaynay xarumaha imtixaanka waxaanu eegaynay habka imtixaanka uu yahay waxaa laga dareemaa ardayga laga dareemaa iyo falcelintiisa ardayga uu ka falcelinayo marka warqadda loo dhiibo imtixaanka uu bilaabo fasaladaan gelaynay dugsi sare dugsi hoose labadaan booqanaynay waxaan fiirinayna falcelintoodan fiirinayna falcelin wanaagsan baa nooga soo baxday iyo inay imtixaanka u degan yihiin waxa ay meesha ku qorana ay garan karaan oo ay fahmi karaan taasi marka waxay tusinaysaa habka aan u diyaarinay iyo habka casriga ah ee aan u qiimaynay in arday duruufi ku timi iyo dhibaato inuu imtixaan laga qaadi karo ayay keentaa profeshinkuna waa wax cajiiba weeye marka waan ku kalsoonahay shaqaalaha imtixaankayaga aad bay uga baaraan degeen runtiina waxaa nooga soo baxday inay aad tayadooda u sarrayso imtixaankay dejiyeen oo macno leeyahay dhanka kale waxaanu eegaynay nuuxow arday baa jirin lala soo xiriiray oo xanuunkan coronaviruska garoowe ayuu arday ka ahaa waxaanu diray message isbuuc ka hor intaan imtixaanka la qaadin waxaanu ku nidhi imtixaanka ardayga xanuunkaa la soo derso hanasoo hanoo soo sheego si aanu xaalad gooniya aanu ugu tixgelino arday ka mid a ardaydii xanuunkaas uu haleelay ilaahay ha ka caafiye ayaana la soo xiriiray isagii waalidkii waa ay noo sheegeen waxaan u sheegnay inay xaaladiisu ilaahay uu u fududeeyo marka uu caafimaadana imtixaankiisa uu dib u heli doono iyo fursadii qiimayntiisa haddii la hayno si markaa loo ilaaliyo badqabka inta kaleeto isagana aanu ilaahay caafimaad u weydiinay niyaddan aan ugu dhisnay oon wacyigelin weliba u samaynay in uu yahay xanuun ilaahay keenay ilaahayna uu ka badbaadinayo insha allah wax dhibaataana aysan jirin wax ku dhaafayaana aysan jirin haddii la hayno laakiin arday badan ayaa jiri karo oo aan weli idin soo gaarsiin oo deegaano kala duwan oo puntland oo iminka la jiifo laga yaabaa corona marka ardaydaasi oo dhan miyaad u samayseen nidaam gooni ah oo dib imtixaanka looga qaaday dhammaan howlwadeennada ka shaqaynaya imtixaanka ee kormeerayaasha ahi waxay xaqiiqsanayaan oo ogaanayaan arrimaha jira oo dhan ilaahay hadda waxaanu haynaa hal arday waa laga yaabaa arday kaleeto inay soo baxaan oo xanuunku xilligu haleelo laakiin annaga mar walba waxaan ilaalinaynaa badqabka inta badan arday kastoo xanuunka coronavirusku qabo ku dhaco waxaanu yeelaynaa inaanu gurigiisa ku hayno oo gurigiisa uu joogo imtixaankiisuna uu noqon doono xilliga uu ilaahay idmo oo uu xanuunkan ka bogsado shahaadada caafimaadka ee coronavirusna uu soo qaato
dhinaca kale helitaankii daaqaha waxbarasho kale ka waran waktigan iyadoo ay jirtay in wasaaradda waxbarashada puntland iyo wasaaradda waxbarashada guud ee dowladda federaalk in muddo ishayeen dhanka shahaadooyinka
arrintaas wax saameyn weyn anaga ay hadda nagu lahayd horey nagu lahaydna ma jirin haddana ma filayo in wax saameyn weyn ay yeelanayso arday soomaaliyeed oo waxbarasho helayahay qof walba inuu qiimo gooniya u leeyahay ayaan filayaa annaga ardayda reer puntland wax ku baratahay qiimo weyn bay noogu leedahay waxbarashada ay helayso iyo qaabkay u helayso marka arday soomaaliyeed oo waxbarasho helayeen annaga waxaan oranaa wax wanaagsan wax saameyn oo culays oo awalba nagu haysani ma jirin haddana ma filayo inay nagu hayn doonto haddii la hayno kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada puntland maxamed cali faarax farmiyeri oo u waramayey nuux muuse birjeeb